الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واعتقاد أبو ربيع بهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وأنا شريكي أنا عقلتي لو يسمات وقد الله هنا إن المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس marka rashadii ayuu kitaab yahay xubinkeeda iyo sida loo xiranayo wixii xalaal iyo wixii xaraama ayuu ku saabsan yahay toddoba mas'ale ayaan kusoo ururinaynaa hadalka mualifka raximah llahu tacaala mas'alada koobaad wuxuu yihi satru lcawrati cawrada in la astiro la qariyaayo waajibun waa waajib filmalai dadka marka la dhex joogo iyo walkhasaa'i marka la qarsan yaha cidlo la jooga labadaba waxau dalila xadiidkii xakiim ibni xizaam axmed abu daawuud ibni maajah iyo tirmidi qayrkood oo wariye nabigu yira inuu ninkaas yiri waxaan ii rasuulka ilaahi cawrada cawrada yada maxaanu qarinaa maxaanu iska daynaa markaasuu nabigu xuri calayhi salaatu wasalaam ka xafid cawradaada ilaa min zawjatika wamaa malakat yamiinuka oo suruu istimtaaca isugu manaysaan gogol maahane maxaan ugu yiri rasuulka ilaahi dadka hadduu isdhex joogo oo dhalinyar iyo rag iyo meeshii laisdhex fadhiya maxaan sameeyaa markaasuu wuxuu yihi haddii aad awoodo inaan qofna arag uusan qofna ku arkin wax awooddaada ka baxsanna walaa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahay waxaan irin yiri sida marka sii wada fain kaana axadunaa khaaliyan midkood hadduu keligii mala cidlaa joogana waxa uu yihi allah u xaq badan in laga sarriigto oo laga xishoodo oo allah ku arka subxaana wataala waana xadiid xasana sida sheekh albani uu ku sheegay kitaabkiisa riwaayad khaliil kun sideed boqol iyo toban cawrada xaggeeda marka laga hadlayo waxaynu ku soo maray kitaabu salaa shuruudeedii satril cawrada ka midka ahaydi in cawrada raggu ay tahay maa bayna surati maa bayna surati warukba lowga iyo xuduusta inta udhexaysa waxaa amilay xadiis camr bin shaab an abi can jaddi maa bayna surati warukbati cawra axmed abu daawud iyo keyrkood baa wariyey sheekh albani waa xadiid xasan uleeya kitaabkiisa riwaayad qariib laba boqol afartan iyo toddoba iyo laba boqol toddobaatan iyo kow waxaa kaloo soo maray haweenta inay wada cawro tahay ilaa wajhaa wakasay haameeyeen nabigana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam in uu yihi almar'atu cawra haweentu cawro weeye jirkeedu waxaana wariyey xadiidkaas imaam tirmidi sunankiisa sheekh albaadna wuxuu ku saxiixiyey kitaabkiisa riwaayad khaliil laba boqol toddobaatan iyo saddex marka baabku kii hore daba socdaa cawrada waajibka in la asturaayo waa midii aanu ku soo maray shuruudu salaa walaa yalbas irajulu ninku ma xiran karo alkhaalisa midka khaaliska min alxariiri xariir ah xariir maro u badan ama dhammaanteed baa ma xiran karo idaa kaana hadduu yahay fawqa arbaca asaabic afar sarood wax ka badan ilaa litadaawi in laysku daweynaya maahane xariirtu rag inay xaraam ka tahay marka horena waa soo maray nabiguna wuxuu yihi xadiidkii cumar saxiixinka laa talbasu lxariira faina man labisahu fi dunya lam yalbasu fi laakhira axaadiis tiro badan baa kaga sugan haweenka laakiin kuma jirana waa kii nabigu lahaa xadiisa abi muusa uxila dahabi walxariiri lilinaasi min ummati dahabka iyo xariirta haweenka ummadooda loo baneeyey uxurima calaa dukuuriha raggoona waa laga xaraajinaya xadiiskaasa hore usoo sheegnay kitaabka riwaayad caliilna ku qoran laba boqol toddobaatan iyo toddoba wixii afar sarood ka badan inaan la ogolayn laakiin afarta sarood loo gol yahayna daliilkeeda waa xadiiska cumar saxiixeynka nabiga calayi salaam wuxuu diiday xariir in la xidho ilaa hakada rasuulku wuxuu noogu tilmaamay yiri calayhi salaatu wasalaam gacantiisa saryarada sarta sarta sabaabada leedaha lagu tasbiixsado iyo sarta dhexe yuu isku daray markaasuu nayiri ilaa intaa maahane lafdiga muslim muxuu ahaa wuxuu nabigu reebay xariirta in la xidho ilaa mawdica isbucayni aw salaasatan aw arbaca laba saddex afar sarood in u dhiganta mooyeen ka badan marada hadday kaga taallo iyada lama ogola daawada laakiin in loo xiran karo xadiidka anas saxiixeynka inuu nabigu calay sala slam rakhasa bicabdiraxmaan ibni cawf wazubayr fii libsil xariiri lixikatin kaanat diima waxooda jirkooda wasakaystay jir musuu lahaa bahasha cadhada la yidhahdo ama isnadaamiskuuku dhacay darteed ayay jirka nadaafadiisa iyo qaybihi ka qaadatahay saasuu nabigu ugu golaaday calayhi salaatu wasalaam walaa yaftarishuhu mana guglan karo qofku xirashada keliya maahe xariirta raggu ma guglan karaan bal xadiidka xudeyfiya bukhaari nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu diiday وعن لبس الحرير يد واجب وأن نجلس عليه هنود ونوع عليه السلام أنا حريرتي لما هو يكرد يرمدنا كفر يسماه وحكرا المؤلف ولا المصبوغ كي ليوفي بالعصفر مدك وكلرك عصفر كلا يرابي ما لما حرام كرم أما دليلك حديث عبد الله معه وعاصم مسلم مريض in nabiga laga soo maro oo mucasfara isagoo qaba ku arkay ay tani waa dharka gaalada fala talbasaha xirami xadiiska carina waa kuwa nabiga cala sal waxaa yaraayoo tiriyo waxaa kamid ahaa wacan libaasi almucasfari daamac guduudka iyo jaalaha caadiga la yaqaano u yar dhexeeyo weeye ee hadda mid midmidab gaaraha inta aan ahayn oo kusii sheega ma garanayo walaa tayba shuhratin mara caan ana ma xiranayo saan shariidda salaad kusoo maray oo caalamka iyo ummadda uu kaga dhexbaxsan yahay ama saalximadeeda ama midabkeeda ama qaabka u samaysan tahay ummadda laga wada garanayo iyadana waa xadiidka nabigu yidhi alayhi salatu bni cumar man labisa sawba shuhratan fi dunya albasahu allahu allah u xirayo sawba madallati yowma alqiyaama waa xadiis xasana si sheekh albani jilbaab almar almuslima ku sheegay safxada laba boqol saddex iyo toban ilaa laba boqol toban iyo afar masalada kale wuxuu yihi walaa maa yakhtasu binnisaai wax noomaha gaarka ku aan uma xiran karo bal alcaks maadihna wax ragga gaari ah dhar ay raggu iska leeyihiin yana ma xiran karaan waana xadiidka igu sarixsan laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu lahaa abu hureyra lacana allahu arajula yalbasu libsa almar'ati walmar'ata talbasu libsa arajul nin ragga dharkooda ragga noolaha dharkooda xiranaya iyo naag nin dharkii xiranaysa bukhaari waa kii wariye xadiidka ibn cabaas lacana allah sal sal slam almutashabihaati min annisaai bilrijaal walmutashabihiina min alrijaali binnisaai ragga haweenka si ekeysiiye iyo naadaha ragga si ekeysiiye wayaxrimu cala rajuli ninka waxaa xaraamka ataxalli inuu ku kaaho bidahabi dahab inuu xilli ka samaysto dhagadhago iyo wax dhagaha lagu xirto faraati iyo waxyaabaha lamidkaa inuu ka dhigto saacadaanu xirto laa bikayrihi waxaan dahab ahayn xaaran kama aha waana tii xadiidkii cimaamkiisii dahabka iyo xariirtu ummadayda haweenkaydana waa xalaal raggana waa kaha xaraam aynu mardhan soo maray intaasna waxaan kaga gudbaynaa kitaab liyaas kitaabu udxiyati udxiyadii kitaab kusaabsan weeye iyo xoolihii ciidda carafa la qalayay tushracu waa la jigeeyaa liahli kulli beytin dad kastoo guri degani udxiyo ayaa loo jigeeyey inay sameeyaan haddii aynan waajib ahaynna waa suna mu-akada xadiidkii abu ayuub alansaari waa kiihaa inuu neef ariga log qof kasta ummad kasta ama qoys kasta laga rabo kari karaa kaana arajulu fii caadi rasuuli lah sal slam nabigu waxaa ninku waxaa jiray waktigii nabiga yudaxii bishaati canhu can nahri beyti neef ari isaga reerkiisaba ka gudi jiray waana xadiis saxiixa sheekh albani raali cali ku sheegay kun hal boqol afartan iyo laba waxaa lamid ah xadiidkii nabiga calay salam uu lahaa makhraj ibnu sulaym inuu nabiga ka maqlay ayuha annaas dad yahay calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiyatun baa laga rabaa bal nusuus wujuudkooda tilmaamaysaa jirta xadiidkii uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man man wajada sacatan ninkii awood u leh falam yudaxi aan udxiyo sameynaynin falaa yaqrabanna musallana haddaan ku tukanayno isan naga soo dhawaanin xadiidka hore makhraj ibnu sulaym waa xadiid xasana sida sheekh albani saxiix ibnu maaja ku sheegay saddex kun hal boqol sideetan iyo afar iyo saxiix abi daawuud laba kun laba boqol sideetan iyo toddoba xadiidka dambe ninkii awood hele isan musallaha naga soo dhawaanna waa xadiid xasana sida sheekh albani ku sheegay takhriijka bashurat alfaqri boqol iyo laba iyo saxiix ibnu maaja saddex kun hal boqol sideetan iyo kow wa aqaluhaa waxaa ugu yari shaatun waa neef ariya intaas ulxiyada waxaa ugu yari waa neef ariya waa nusuusta hadda aynu soo maray wa waqtihaa waqtigeeduna bacda salaati naxri ciidda salaati naxriga marka lasoo tukado ciidda carafo kadib weeye ka hor lama gowraci karo waana xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu lahaa man kaana dabaxa qabla an yusalliya ninkii soo gowracay isagoon tukanin falyadbax makaanaha ukhraa mid kale ha ku bedelo waman lam yakun dabaxa ninkaan soo gowracin xataa sallayna ilaan tukana falyadbax bismillah ku gowraci waana xadiis saxiixin ku yaala oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam jid ibnu cabdillahi albajari uu ka wariyey jid ibnu sufyaan maanleh albajari masalada xigta wuxuu yihi mu'alifku ilaa aakhiri ayaami tashriiqi ilaa maalmaha ayaamu tashriiqa aakhirkooda dabayaaqadooda laga gaaro iyadana waxaa loo deliishaday xadiiska jubayr ibnu mudcin imaam axmed iyo ibnu xibaan iyo keyrkood wariyeen kullu ayaami tashriiqi dabxun maalmaha ayaamu tashriiq oo dhan maalmo la gowrici karo weeye ninka la yihahdo maxamed subax xasan xallaaqna wuxuu leeyahay xadiid xasana markuu suuri salamka taxqiijinaya jiska toddobaad safxada afar boqol iyo shan masalada xigta wuxuu yihi mualif raxima allahu tacaala wa afdaluhaa waxaa u fadli badan asmanuhaa midda ugu buuran ugu cayilan weeye riwaayad badanada kaga sugnaadeen inuu cadiimeyni laga kabshayna cadiimeyni u gowracay waxaana sugan xadiidkii abi imaamata bni sahlin kunaa nusaminu udxiyata bilmadiinati wa kaana almuslimuuna yusamineen midin ayaanu ku ku cayirin jiray oo ku quulin jiray oo ku dhi- ku buubaarin jiray buu yidhi intaa kadib maalifku wuxuu ku daray walaa yujzuu ma gudayo maa duuna aljadci waxay ka ritay wax ka yar mina daani ariga idaha ariga idaha midaan weli ilka ridanin ma gudayso wasaniyu mid la soo ilka baxday waxaan min almaczi riyaha labada mas'alo waxay daliila in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka sugan tahay inuu yidhi ina aljabca min adani yuwasi mima yuwasi minhu saniya suwaasha qaarkood min almaczi ay ku dareen neefka idaha ee ilka ritay waxalaalay wixii udxiye ay guddo neefka riyaha lasoo ilka baxay ayuu gudaa taasina waa xadiis saxiixa oo sheekh albani ku sheegay riwaal qaliil kun hal boqol afartan iyo lix laakiin xadiis kale waxaa jira imaam muslim uu wariyey oo leh jabaca minadani lama gowrici karo ilaa in la waayo musina in lasoo ilka baxdo maana laa tadbaxu ila musinatan ila an tacsura calaykum fatadbaxu jibcatan min adani xadiis jaabir oo sheekh albani iyo rag lamida culamada ka horreeyeyba ay xadiiska sanadkiisa wax ka sheegayaan bal eeg irwaa lqaliil kun afar boqol kun hal boqol iyo afartan iyo shan xadiiska raqamkiisa uu yahay laakiin xadiiska la yihahdo naxmud nicmatu udxiyatu min aljamcu min adani xadiis daciifa riwaaya lqaliilkeed kun hal boqol afartan iyo saddex marka udxiyadu iduhu waa middaa riyahana waa middaa yuwasi ima yuwasi minhu saniyatu ayaa iyana daliil ah salwa walalacyaru neef ila walmariidu neef jiran walacraju neef lugla walacjasu neef weyn oo caasaa intaasina daliilkeedu waa xadiis nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa markii la weydiiyey arbacun laa tajuuzu fi ladaaxi afar adaaxida iyo alxiyo in lagu sameeyaayo ma banaana waxaa afartaamihii alcayraau lbayinu cayaraha mid ila la-aanteeda iska caddahay muuqato walmariidatu lbayinu maradaha mid jirada jirada ay muuqatay saamaysay raa saamayn ku yeelatay walcarjaau lbayinu dalacaha midda dhutiyeysa waa dhutinteeda ay caddahay dhutiyeena walkasiiratu alatii laa tunqi ama walcajfaa riwaaka qaarkood midda weyda oo xataa aan dhuux lahayn waxba aan lahayn waana xadiis saxiixa sheekh albani riwaal qol ku sheegay kun hal boqol afartan iyo sideed wuxuu maalif ku daray waa acdamu alqarni waluduni midda geeska go-an ama dhegta go-anna iyadana ma gudayso xadiidka labada lafdi ku soo arooray oo nabiga alay sal nahaa an yudaxaa biacdami alqarni waluduni waa xadiis munkar iyo sheekh albani riwaal qaliilka xadiidka raqamkiisa waa kun hal boqol afartan iyo sagaal laakiin dhagaha waxaa ku sugan xadiidkii nabiga alay sala slam wuxuuna amray an nastashrifa alcayna waluduna qaal xadiis xasan sheekh shalbani riwaal qaliil ku sheegaya jiska afraad saddex boqol lixdan iyo saddex ilaa saddex boqol lixdan iyo afar marka dhagaha waxyeeladooda mooyeen jeesku wax dhiba ma laha nas iyo daliil ansaxayna looma hayo wayatasadaqu minha waxbuu ka sadaqaysanayaa wayakulu waxna waa ka cunayaa wayadakhiru waxna waa ka kaadaysanayaa mas'alada saddexdaaba inay u banaan tahay qofka udxiyada gowracay waa tii magaceeda caaisha ay ka werisay nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu weysay saxiin ku qoray kuluu wadakhiruu watasadaqu cuna kaedsada waxna kala baxo sadaqaysta masalada tobnaadi wuxuu yihi maalifku wadabxu fi lmusalla banaanka in lagu gowraca salaada lagu tukanaya afdalu ka fadli badan in guryaha wax lagu gowraco guryaha ku gowracooda banaanka ayaa ka fadli badan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska ibn cumar bukhaari werinayo waa kii u ahaa anahu kaana yadbaxu wayanxaru bilmusalla xoolaha kale iyo geela wuxuu ku gowraci jiray kuna dareen jiray banaanka salaada lagu tukado mas'alada baabka ugu dambaysa wuxuu yihi walaa yaakudu ma qaadayo makeli ma goyn kara qofku min man lahu udxiyatun ruuxii udxiyo raba ee udxiyo samaynayaay min shacrihi timihiisa wagufri cidiyihiisa bacda dukuuli cashri dilxija tobanka dilxija markay soo galaan kadib waxba kama goyn kara xataa wadaxiya ilaa udxiyada ka sameeyo waana xadiidkii umu salama ee muslim wariyey idaa ra'aytum hilaala dilxija bisha dilxija haddaad bilashadeeda aragtaan idin dhalato waaraada axadukum uu doonay an yudaxiya udxiya inuu sameeyo falyufti can shacrihi wa absaarihi timihiisa iyo cidiyihiisa haddaayo yunan goynin riwaadka qaarkood falaa yaakhud min shacrihi wa absaarihi xataa yadaxi ilaa uu ka udxiyaysto yunan u dhowaanin waa lafdi kale imaam muslim u wariyey raximah allahu tacaala intaasina waxaan ku gabagabeyneynaa baabkii adaaxida ku saabsanaa
baab alwaliima waliimadii ama ducadii la samaynayey iyo dadku ducooyinkii qabsanayeen ama ha noqoto ta arooska ama ha noqoto mid kale yuu baab yahay hiyo ducada gaar ahaan midda aroosku mashruucatun waa la jibeeyey laakiin nabigu ku lahaa cabdiraxmaan ibni cawf awlim walow bishaatin weliimo samee hal neef oo ari aba ha noqote waana xadiis saxiin ku yaallo min xadiisi anas radia allahu canhu waxaa kaloo imaamu muslim wariyey inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam anas sida uu ka sheegayo welimadii sa uu ka dhigay mararka qaarkood timir cana fadhi iyo waxoogay subada
riwaayo kale sidaa shabahadana saxiixeynka waa ku taalaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intau zaynaba binti jaxsh welimadeedii ku sameeyey os ari qalay oo neef aria hilibkii ku qalay miduu ku sameeyey haweenkiisa kamidihii ma jirto saa saxiixeynka iyadana waa ku taalaa watajibu waxaa waajiba alijaabatu in la ajiibo ilayha welimada haddii lagagu yeero in la tagana waa waajib nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi xadiidkii saxiixku yelle abi hurayra cunto waxaa ugu shar badan cuntada ducada welimada lagu yeerayo dadka aqniyada aan rabin fuqaradu baahnaydna laga tegayo waman lam yujibid dacwata faqad casa allaha warasuulah ninkaan yeeritaanka ogolaanin alla iyo rasuulkiisaba waa caasiyey ibnu cumarna waxay ka wariyeen saxiixeynku ajiibu hadii dacwata idaa duciitum laha ducadan iyo yeeritaankan ajiiba haddii laydinku yeero riwaaya waxay ahayd kale ka wariyey ibnu cumarka laftiisa idaa duciya axadukum ila lwaliimati falyatiha waxaa kaloo imaamu muslim min xadiisi ibni cumar uu ka wariyey man duciya falam yujib faqad casa allaha warasuulah wayuqadamu waxaa la hormarinayaa assaabiqu midkii soo horreeyey uma alaqrabu kadibna midka dhow haddii laba duco kugu isugu timaado oo laba weliimo isa soo waafaqdo ase aad tagto lagugu yeero labadaba hadba kii kuu dhow yaa kii kuu soo horreeyey ayaad raacaysaa waa alxaqu liman sabaqa haddii ayaan ahaynna hadba isku mar ku yimaadaanna dee hadba kii kuu guri dhow oo dirisnimo kugu xiga ayaad hormarinaysaa masalada waxaa loo daliishaday xadiidkii xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari nin min asaxaaba kamid uu ka wariyey in nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ida ijtamaca daaciyaani laba ku weeraysa hadday kugu isugu yimaadaan faajib aqrabahumaa baaban ka kuwa albaab dhow ee gurigiisa kusoo xigo ajiib fain aqrabahumaa baaban aqrabahumaa jiwaaran kii kuwa albaab dhow waa deris kugu xige fain sabaqa axaduhumaa midka hadduu soo horeeyo faajib iladii sabaq kii kuu soo horreeyey inaa ajiibta weye axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood baa wariyey waa xadiis daciifa sida sheekh albaani ku sheegay riwaaya alqaliil xadiiska raqamkiisa kun sagaal boqol konton iyo kow laakiin in ogaanshaha la qiimo gelinayo waxaa u asala xadiidka caaisha ee bukhaari wariyey markay tiri rasuulkiiba oyow haddii laba deris aan leeyahay midkoodoodan hadiyadda iyo axsiinta ku hormarinaya markaasuu wuxuu yihi nabigu ilaa aqra'yihimaa minka baadan koodii kuwii albaab dhow taa in lagu kala hormarinaya haddii tasaaxum iyo xuquuqdii la isku qabsadaay wax jiro wey haddii lasoo kala horreeyana kii soo horreeya in la ajiibo waa sida asalka ah wuxuu kala yihi mualifku walaa yajuuzu ma banaana xuduuruha welimadii in la tago ida shtamalat hadday kuransato calaa macsiyatin haddii meesha macsiya xaraam lagu hayo iyo dembi waxyaaba kamida lagu samaynayahay tagitaankeedu ma banaana waana xadiidkii nabigu yihi calayhi salaatu wa xadiidkii cali radia allahu canhu uu lahaa inay faadimo dacaaman cunto ay samaysay oo rasuulka la u yeedhay sala allahu alayh waalihi wasalam markuu yimid gurigii sawiro iyo wax ku arkay ayuu iska noqday oo ma soo gelin waana xadiis soo hoose sheekh albaani ku sheegay alaabu zifaaf sabxada sideetan iyo sagaal munkarka hala zuuriyo nusuusta guudna waa soo gelayaa intaasina waa baabul waliima faslun waalcaqiiqatu mustaxabatun waalcaqiiqatu ilmihii wanqalkii laga wanqalayay markuu ilmihii dhasho mustaxabatun sunno weeye inay sunno tahayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa xadiidkii samurata bni jundub kullu cilaamin rahiinatun bicaqiiqatihi ilmo kastaba wuxuu rahiino u ahaanayaa oo loo haystaa caqiiqadiisa tasbaxu canhu yowma saabicihi maalinka toddobaad laga gowracayo wa yusamaa fiihi loo magac bixinayo wa yuxraqu ra'su bilxisaan la xirayo waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani riwaaya laqol ku sheegay kun hal boqol lixdan iyo shan waxaa kaloo xadiidka lamid xadiidka sulaymaan ibn caamir adabbi oo nabigu lahaa maca alculaami caqiiqatuhu ilmaha waxaa la dhalata caqiiqadiisii wanqalkii laga rabay faahriquu canhu faahriquu canhu daman dhiig ka daadiya waamuduucan ilalaa madaxiisana timaha ka xira ama dhiigiiyo waxyaaba wasakda la marin jiray jaahiliyada ka daadiya waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani ku sheegay kitaabka siraal qalil kun hal boqol toddobaatan iyo kow wahiya shaataani waa laba neef canizakari wiilka laba neef oo arya yaa wiilkii laga gowracaya washaatun neef arya weeye canilinsaa gabadhii gabadha waa hal neef oo arya yaa waajiba wiilkana laba wiil laba neef ayaa waajiba in laga sameeyo waana xadiidkii camri bn shaaib can abihi can jaddi jaddihi mualifku raximah llahu tacaala uu ka soo guuriyey inuu yiri can ilghulaami shaataani mukaafiataani wa can iljaariyati shaatun waxaa lamida xadiidka caaisha oo ah can ilghulaami shaataani mukaafi mukaafiataani isu dhigma wa can iljaariyati shaatun xadiidkaasina waa xadiis saxiixa sida sheekh albaari ku takriijay riwaaya alqaliilka kun hal boqol lixdan iyo lix iyo yowma saabici lmawludi maalinka ilmaha dhashay maalinkiisa toddobaad in maalinka toddobaad laga waxaynayana waxaan kusoo maray xadiidkii samrata bni jundub uu lahaa tubdahu canhu yowma saabici maalinka toddobaad baa laga gowracaya wasiihi maalinka toddobaad baa yusama lagu magac bixinaya walxiraqu ra'su madaxiisana la xiraya waana isla xadiidkii samrata bni jundub wayusama fiihi walxiraqu ra'su madaxiisana waa la xiraya wayatasadaqu waxaa la sadaqaysanaya biwasnihi miisaankiisa dahaban oo dahaba aw fiddatan ama fiddaa dahab ama fidda miisaankiisa u dhigma ama culimada qaar say leeyihiin wax lacaga oo u dhigma miisaankiisa timaha miisaankooda ayaa laga sadaqaysanaya sadaqaysigaasina waxaa ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu faatimo ku yiri madaxa xuseen wiilkii yaraa markay dhashay inay xirto madaxiisa watatasadqa biwasnihi min alwarqi inay dhiganta oo fidana ay sadaqaysato waana xadiid xasana sidau ku sheegay sheekh albani kitaabkiisa riwaayad lqariib kun hal boqol toddobaatan iyo shan ilmaha madaxiisa in dhiig la mariyaayey ma banaana waana xadiidka buraydat alaslami uu yiri jaahiliyada waxaan marin jiray iskaya wuxuu ahaan jiray ilmihiisa intuu naas ka gowraco madaxa dhiigga uu masixi jiray islaamka markuu yimid ilmaha waa ka gowraci jiray madaxiisana waa xiri jiray jacfaraanka ama huruudana madaxiisa ayaanu marin jiray waana xadiis saxiixa sheekh albani riwaayal cali ku sheegay juskaas waa saddex boqol siddeetan iyo sideed markuu takhriijinaya xadiidka kun hal boqol lixdan iyo shan ilmaha maalinka toddobaad laga gowraca la yiri haddii maalinka toddobaad dhaafto culimada qaar baa waxay jeclaysteen toddoba toddoba in loo socdo oo afar iyo tobanka haddana kow iyo labaatanka laakiin xadiidkeedu waa daciif oo ma sugna intaasina waa masaa'ilkii baabul xaqiiqa uu maalif ku sheegay waxaa kaloon asixin ilmaha dhegnaha lagaga aadaamo dhegnaha lagaga aqimo fuqahadu ha iska jeclaystaan laakiin iyana xadiidkeedu daciif weeye kitaabu ibbi ibbigiibu uu kitaab yahay oo kitaab waxaa weeye dawadii iyo inta banaan waxaan banaaneyn iyo axkaamteeda wixii la xidhiira ayuu ku saabsan yahay yajuuzu waxaa banaan attadaawi in laisdaweeyaay waa banaan tahay imaam muslim baa min xadiidi jaabir wuxuu ka wariyey ina likulli daa'in dawaa cudurka kastaba ama xanuun kastaba dawu leeyahay fa idaa usiiba haddii la helo dawaau daa'i cudurka dawadiisii beri'a biidn illaahi idan alla ruux waa bogsanayaa bukhaarina waa kii ka wariyey keyrkii min xadiisi abi hurayra ma anzala allahu min daa'in alla cudur ma soo dejinin ilaa anzala lahu shifaan dawo ayuu usoo dejiyey riwaayaadka asaxay waxay ka soo reebayaan laba keliya maahane da'da iyo geerida labadaasi dawo ma laha watafwiidu in alla loo bandhigo oo qofkuunin dawiga wax isku mashquulin waa afdalu fadli badan liman yaqdiru qofkii awooda cala sabri sabr qofkii adkaysan karaayo inuusan dawiga waxba isticmaalin oo alla subxaanahu watacaala dartii ugu sabro ayaa fadli badan buu yiri wuxuuna u daliishaday xadiidkii ibnu cabaas ee saxiixin ku yiilay nabiga calayhi salaatu wasalaam inay gabari u timid madow ay tiri rasuulka ilaahayo suxin ayaan qabaa markaas sooxana marada ah igu faydma oo cadadeeda bannaan kasoo baxday alla i bari wuxuu nabigu haddaad ratana waad sabraysaa oo jannada ayaa ilaahay subxaana watacaala kugu badalayaa haddaad ratana allah kuu bariyaa inuu ku caafiyo waxay tiri waan sabrayaa kadibna waa kusoo noqotee waxay tiri in aanan faydmin ilaahay ii bari waana xadiis saan sheegnay saxiixayn ku yaala ibnu cabaas waxaa lamida saxiixan ku yaala ibnu cabaas laga wariyey inuu nabigu yidhi toddobaatan kun yaa jannada ka gelaysa ummaddeeda xisaab la-aan waana kuwa aan isku tufin oon isdaweynin oo halkaa laga saamay oon baasaysanin aan isgudin rabbigoodna tala saarta yaxrimu waxaa xaaraama in laisku daweeyo bilmuxaramaati waxyaabihii xaaraamta ahaa in laisku daweeyaay iyana ma banaana nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari wariyo ibni mascuud waa kii lahaa ina allaha lam yajcal shifaakum fiima xarama calaykum alla dawo idinma gelin waxa uu idinka xaaraantinimeeyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam intii khamriga la weydiiyey xadiidkii intii khamriga la weydiiyey waa kii diiday oo yiri gawa ma aha muslimna xadiis abi hurera waa kii ka wariyey nabigu nahaa can dawaa'i alkhabiis dawada xun ama xaaraanta ama nijaasta ayuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam wayukrahu waxaa karaahiyaa haba banaanaadee aligtii waaw in la isgudo ruuxu dawo inuu dawo inuu ka dhigta dab uu isku gudaya baa laga fiican yahay waana xadiidkii ibnu cabaas iyo bukhaari iyo keyrka wariyeen ashifaau fi halaata dawadu saddex ayay ku jirtaa fi sharqati maxjamin dhiig laysaga daadiyo toobin aw sharbati casarin ama malab xorey la cabay aw kayatin dinaarin ama dab la isguday waanahaa ummatii can ilkay ummadayda inay isgudaan waan ka reebayaa wamaa uxibu an aktawiya riwaayadka qaarkood baa inaa isguba anigu ma jecli marka xaraam ma aha laakiin waa laga fiican yahay waayo inaan xaraam nahyiga aan taxriim looga jeedin waa xadiidkii jaabir ee muslim wariyey nabigu inuu gubay sacd ibnu mucaad markii nabarku uu ku dhacay maalinkii dagaalkii waxaan leehay khandaqii iyo axzaab markii nabigu gubay calayhi salaatu wasalaam dadkana uu ka reebay nahyigu waa min baabi tanziih ee ma aha xariim masalada xigta walaa ba'sa dhib ma laha bilxajaamati in la istoobaay dhib ma laha toobitaanku waa la istoobi karaa oo xadiidkan soo maray hadda ee bukhaari ibnu cabaas uu ka warinayana waa daliil waxaa kaloo daliil xadiidkii jaabir ee saxiixeynka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi in kaana fii shayin min adiyatikum wax dawooyinkiina kamid a khayran wanaagka duulu yahay fa fi sharbati maxjamin aw sharbati casarin aw labqatin binaarin aw labcatin binaarin in waxoogay la istoobo dhig laysaga daadiyo ama malab la cabo ama dab laysku guba weeyo tawaafiq iddaa meesha xanuun kala waafaqaysa wamaa uxibu an aktawiya inaan isgubana ma jecel inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii la istoobayo waxaan ku daraynaa intaa mualifku yidhi maalmaha in la istoobo ay wanaagsan tahay waxaa anas ibnu malik laga wariyey man araada alxijaamata inuu istoobo ninki doona falyataxara sabca cashrata aw tiscata aw tiscata cashara falyataxara sabcata cashara aw tiscata cashara aw ixdaa wacishriina laa yatabayaq biaxadikum iddamu faddamu fayaqtulah haddii qof istoogaya toddobiyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo kow iyo labaatanka ha ku dadaalo dhiigga yuunan isku kicinin oo marka uu isdilo bisha bilowgeeda bisha dilata qaybteeda horena dhiiggu waa kacaa qaybta u dambaysana waa fadhiistaa waana xadiis saxiixa sida sheekh albani silsila saxiixa laba kun toddoba boqol afartan iyo toddoba uu ku sheegay iyo saxiix ibnu maaja saddex kun shan boqol konton iyo kow waxaa kale oo nabigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ruux isagan waxba soo cunin ayaa wanaagsan inuu isdaweeyo oo istoobo alxijaamatu cala ariiqi amsalu wa fiihi shifaaun wa baraka waa caafimaad iyo baraka weeye wuxuu nabiguna sii weli oo diiday wuxuu yihi ku dadaala calaa barakati illahi yowma alkhamiisi maalin khamiista ina istoobtaan ijtinib alxijaamata yowma alarbicaa'i waljumucati wasabti wa yowma alaxadi taxariyan idinkoo dadaalaya iska ilaaliya istooba yowma alithnaini wathulataai isniinta talaada iyo khamiista saddexdaana in la istoobo jimcada sabtiga iyo axadana saddexa maalmoodna la iska ilaaliyo markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam jibaan iyo baras haddii ay yimaadaan maalinta arbacada ama habeenka arbacada ay badana soo baxaan waana xadiid xasana shii sheekh albani ku sheegay silsila saxiixa toddoba boqol lixdan iyo lix iyo saxiix ibnu maaja saddex kun shan boqol konton iyo laba iyo axaadiis kale oo sidaasoo kale lamida maalmahana saasaa toobinta loo tixraacaya insha allahu tacaala wruqyatu in laysku tufo wax laisku aqriyaay bima yajuuzu wixii banaani way min alcayni isha iyo qadiyada iyo wixii lamida la isaga tufo iyo waqayriha wax kalebana waa banaan tahay dhibma laha xajaamada ruqyada bima yajuuzu wax banaan in laysku tufo laysku akriyo najiradii isaga akridaay iyadana wax la ogol yahay sharciga un cidi diidin weye xadiidkii imaamu muslim wariye ee cawf ibni malik waa kii ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam in uu yihi laa ba'sa biruqaa maa lam takun shirkan waxa laysku tufo laysku aqriyaayo dhib ma laha haddii aanay ahayn wax shirki ah shirkiyaad iyo wax xaraama waa wixii macnihiisa la garanayo nusuusta waxay sheegtay in laysku tufana waa iska wanaagsan tahay iyana in la tixgeliyo intaana waxaan kaga gudbaynaa kitaabu dibbi wixii mualifku uu ka yidhi raximah llahu tacaala kitaabu lwakaala wakaaladii ayuu kitaabu yahay oo ku saabsan yahay qof qof wakiilanayey ama beeciyo ganacsi u wakiishay ama deyn iyo xinuka guri u wakiishay ama nikaax iyo guur u wakiishay ama qadiyad janaayaad iyo maxkamad iyo dooda u wakiishay ama ilaalinta uladkiisa iyo caruurtiisa u wakiishay xilligii isagii lahaa wan ogu leeyin loo wakaasho yajuuzu waxaa banaan bijaa'izi tasarufi ninka tasarufkiisa uu banaana an yuwakila hayrahu inuu wakaasho qof kale fii kulli shayin wax kasta maa lam yamnac minhu hadduunan diidin maanicun wax jirayo oo sharci ah haddii aan waxaa inaan wakiilnimo geli karin aan la helin daliilkeeda wax kasta waa laysu wakaalan karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii abi raafic u wakaashay inuu amray inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka bixiyo neef geela bal waxaa sugan saxiixa ku yaala isagana inuu nabigu calayhi salatu wasalaam xujuudda uu nin yidhi waqdiyaa unays ila mracati haada ninka naagtiisa subaxii ku kalla fain ictarafat dina waa lagu sheegay hadday qirato farjumha dhagax ku dil nabigu calayhi salaatu wasalaam zakaatu ramadaan wuxuu u diray oo wakiil uga dhigay abu hurayra inuu xafido waana kii shaydaanku u yimid sida saxiix bukhaari ku taala axaadiis aad u tiro badan iyo meelo badan oo kala duwan nabigu waxbuu wakiishay calayhi salaatu wasalaam waidaa baaca hadduu gado alwakiilu wakiilkii biziyaadatin lacag dheeraada hadduu ku gado calaa maa rasamahu intii uu calaameeyey muwakiluhu ninkii usoo wakaashay ninkii soo wakaashay lacagtu wax ku gajiri hadduu ka badan wax ku gado kaanat iziyaadatu ziyaada dheeraadka waxaa iska leh lilmuwakili ninkii soo wakaashay haddii alaab loo soo dhiibo oo intaa ku gad la yidhi qiimo ka badanna uu ku gado ku helo way u banaan tahay haddii aan laga reebin laba gooradana mar hadduu ku tallaabsado waxaa iskale ninkii muwakilka ah ee soo dirsaday ee ma dhihi karo intiisaa la yidhi ku gad inta kale anaa qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam imaam albukhaari saxiixa waxaa ku taala xadiidkii curwat albaariqi inuu nabigu si u dhiibay hal diinaar inuu ku soo gado neef arya ugu soo gado markaasuu kusoo gaday laba neef oo arya midkood buu dib u gaday oo hal diinaar kusoo gaday halkii diinaar iyo neef arya isagoo wadana waa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii barakada ugu duceeyey axaadiista iyo nusuusta saa kusoo aroortayna waa badan yihiin waidaa khaalafahu hadduu khilaafo ilaa maa huwa anfacu wax u faa'iida badan ninkii wakiilkaaga ku dirsaday haddii aad ku khilaaftay wixii kuu tilmaamay oo wax uga faa'iida badan keento oo ilaa hayrihi ama wax uga- aan uga faa'iida badnayn oo wixii ka liito ka hooseeya uu keeno waradiya bihi ninkii muwakilka ahaa ee soo dirsadayna uu ku raali noqdo saxa caqdigaasi waa asaxayaa daliilkeeduna waa qadiyadda ku xiran asalkeedu inay tahay ridaha qofku wuxuu ku raali noqdo marka maadaama iswadaarsiga iyo ganacsigu ninkan idan caam uu haystay kana uu ku raali noqday xuquuqdii sidaas ahayd waa asaxaysaa intaasina waa kitaabu lwakaala kitaabu damaana damaanadii ayuu kitaab yahay qof ha xaq lagu leeyahay uu qof damiin ka noqonayay wixii uu bi'iyo isaga ayaa marka loo qabsanaya yajibu waxaa waajiba calaa man damina qofkii damaanad qaada calaa xayin aw mayitin qof nool ama qof dhintay damiin ka noqda tasliima maalin maal dhiibitaankii qofkii ka damaanad qaada an yakrimahu inuu gudo cinda dalabi marka la weydiista ee loo baahdo hadduu qof nool maal lagu leeyahay ama meyd dhintay maal lagu leeyahay inuu bixinayo damaanad qaado waa inuu bixiyaa goortii la weydiisto daliilkeedu waa xadiidka abi imaama axmed abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkood wariyeen nabiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam alzaciimu qaarimun qofkii damaanad qaaday isagaa dan dan dhabaya ama bixinaya waana xadiis saxiixasa sheekh albani riwaal qol ku sheegay kun afar boqol toban iyo laba waxaa u daliila xataa dadka dhintay arrintaas inay saameynayso xadiidkii ama qisadii markii uu nin geeriyooday nabiguna inuu ku tukada uu diiday abu qataadana uu ka damaanad qaadayay xadiis jaabir laga wariyey oo imaamu axmed iyo keyrkiiba wariyeen baa wuxuu ahaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu abu qataado damaanad qaaday inuu nabigu ku yidhi ilaahay xaqii qofka deynta leh ma guday meydkana beri miyuu ka yahay abu qataada wuxuu yidhi nacam haa waa ku tukaday nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam salaadii markuu dhameeyena alaana baradat calayhi jildu haddii haraggiisii qaboobay oo dhibkeeda uu ka nastadan xadiis sahaasi sheekh albani ku sheegay axkaamul janaa'iz safxada toban iyo lix wayarjicu waa ku noqonayaa cala almadmuuni canhu qofkii uu ka damaanad qaaday laga damaanad qaaday buu ciddii haddii ay bixiso damiinka haydi ugu noqonaysaa in kaana haddii uu ahaa ma'muuran min jihatihi dhinaciisa mid laga soo amray haddii uu yidhi damiin iga noqo oo walaalow iga sii bixi saana damiinka ga noqday haddii uu bixiyo isagu dib lagu laabanayaa waayo deyn bay ku noqonaysaa arrintaasi waman damina qofkii damaanad qaada biixdaari shaksin qof inuu keenayo qof la hayey xaqna loo haystay ana damiinka qofka yidhaahda keenitaankiisa sidaana xabsi iyo xarigii lagu hayey lagaga soo daayo wajaba calayhi waxaa ku waajiba ixdaaruhu inuu keeno wailaa karima hadduuna keenin wuxuu bixinayaa maa calayhi wixii xaq lagu lahaa waa cumuumka xadiidka alzaciimu qofka kafiirkii kaariman waa dan dhalayaa intaana waa damaana wallahu aclam kitaabu sulxi sulxii ayuu kitaabu yahay oo ku saabsan yahay
wuxuu yihi mualifku raximah allahu tacaala huwa sulxu jaa-izun waa banaan yahay bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda inay heshiis galaani waa banaantay waxu ku heshiiyaan ilaa sulxan heshiis maahane axalla xaraaman shay xaaraana lagu banaynayo ama banaynaya aw xarama xalaalan ama shay xalaala xaaraantinimeynaya sulxa inuu banaan yahay waata ilahay qur-aankiisa ku lahaa laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas khayr mas kuma jiro kulamadooda wax badan oo ka mida ilaa ruuxa sadaqa amraya ama wax wanaagsan ama dadka heshiisiintooda tan kalena waa xadiidkii abi hureyra iyo keyrkii laga warinayey ee nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam asulxu jaa-izun bayna almuslimiin sulxu iyo heshiisku muslimiinta dhexdooda waa bannaan yahay inay galaan ilaa suuxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman heshiis mahane xalaal lagu xaaraantinimaynayo ama xaaraan lagu xalaalaynayo waana xadiid xasana sida sheekh albani ku sheegay kitaabkiisa irwaal lqaliil kun afar boqol iyo labaatan mas'alada labaad wuxuu yihi mualifku yajuusu waxaa baabanaaya sulux iyo heshiiskii can ilmacluumi wax la og yahay oo la yaqaano in lagu heshiiyo iyo almajhuuli iyo wax jaahil laga yahay bimacluumin shay la yaqaano iyo bimajhuulin shay aan la garanaynin labadaba shaygii macluumka ahaa iyo shaygii majhuulka ahaa labadaba oo heshiis waa laga gaari karaa ama wax la yaqaano ha lagu heshiiyo ama waxaan la cayinin oon gaar loo magacaabin ha lagu heshiiye waxaa loo daliishaday nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yiri labadii nin ee dhaxalka ku dooday xadiidkii ummi salama markhaatina aanweynin aan haynin waa ii soo doodaysaan aniguna bini aadan baan ahay qaarkiin qaarka kale inuu kaga xil dheeraado kaga aftahansanaadaan laga yaabaa xujadiisa caddayntooda sida aan idinka maqlo un baan idinku xukumayaa ninkan xaqa walaalka u xukumaayay iyunan qaadanin qayb naara oo loo goyi weye haddii uu qaato oo qiyaamada isagoo luqunta ku sita uu la imanayo labadii nin waa ooyeen mid kalena wuxuu yidhi intii aan lahaa ninka saaxiibkay hala siiyo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii aad sidaa tidhaahdeen ordaya taga qaybsada xaqana ku dadaala kadibna markaad labada u qaybisaan ku qori tuurta maxaase ka dambeeya uma lyuxallil kullu waaxidin minkumaa saaxiba miskin marka kale ha iska xalaalayo ha yihahda hadduu xaqaya kula jiro cafi baa laga tahay waana xadiid xasana sida sheekh albani ku sheegay kitaabkiisa irwaal qaliil kun afar boqol labaatan iyo saddex xadiidkaasi waxaa laga faa'iidaysanayaa in lagu heshiin karo waxaan la isku hayay oon xadidnayn waxaan xadidnayn in lagu heshiin karo walow yaaba laysu qirsanaanin oo ha lays diidanaado walow aan inkaarin waxa laysku inkirsan yahay oo laysku diidan yahayba ha noqdee iyadana xadiidka aan soo marayna waa daliil iyo cumuumka axaadiista ee sugaya in la kala lagu heshiiyo waxun wacanidami dhiiggii in lagu heshiiyaayna waa bannaan tahay kalmaali sida maalka oo kale waaqalla wax ka yar lagu heshiiyo min adiyati magtii ow aksara ama wax ka badan haddii nin dhiig iyo mag uu qabo waxaa loo heshiin karaa sida maalka loogu heshiiyo oo xaqii qofka lagu lahaa ee magta ahaa ka badan iyo ka yar labadaba waa ku heshiin karaan wixii lagu heshiin baana la madanaya waxaa u daliila xadiidkii camr ibni shucayb can abihi can jaddihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ninkii kas wax u dira dufica ilayhi waxaa dufica ilaa awlaa ilmaqtuuli dadkii wax laga diray baa loo dhiibaya hadday doonaan fain shaau qataluu waa dirayaan fain shaau akhadudbiya hadday rabaanna mag bay qaadanayaan magtii buu nabigu soo sheegay markaasuu wuxuu yihi wadalika caqlu lcamdi magta kaas wax ninkii wax u diraya wataa magtiisu wamaa sulixuu calayhi wixii lagula heshiiya fogaa lahum kaasay leeyihiin haddii wax lagu heshiiyana ama ha ka bato ama ha ka yaraadee kaasay leeyihiin saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waana xadiid xasana sida sheekh albani ku sheegay riwaal qaliil laba kun hal boqol sagaal iyo sagaashan intaasina waa baabkii mualifku sulx ugu magacdaray ama maal ama dhiig wax kastoo laysku haysto ama la garanayo inta uu yahay ama aan la garanaynin wax la yaqaano lagu heshiiyo ama waxaan cayinayn lagu heshiiyo khilaafkii iyo qubuuqiina soo afjarayay waa iska bannaan yahay hal shardi baa ku xiran inaan xaraam lagu xaaraantinimaynin xaraamna lagu xalaalaynin mualifku wuxuu yihi kitaabu alxawaala wareejintii ayuu kitaabkani ku saabsan yahay wareejinta waxaa looga jeedaa nin xaq lahaa oo qof kale ku wareejiya oo daynka adigu lahayd oon kugu wareejiyo qof kale ama damiin hayu ahaado saan soo maray ama qofkani waa qof hantiya maal aan ku leehay man uxiila qofkii lagu wareejiyo calaa mali'in qof waxhaysta fal yaxtal ha wareego qofkii qof waxhaysta lagu wareegaayey waa inuu wareega oo raaca oo masalada koowaad laakiin halka waxaa laga fahmay haddii lagu wareejiyo qof aan waxba haysan xaqiisiina aan siin karin laguma laha waajibna kuma aha inuu ku wareego oo uu raalli ku noqdo ogolaado haddii unan ogeyn inuu haysto u xaqiisii gudan karo hadhowna dib ka soo baxdana isna waa qarar oo waa la keliyey wuxuu ku raalli noqdan inimaa waxaysan maahaane wuu kusoo noqon karaa laakiin ansixitaankeeda culammadu waxay leeyihiin in ninka la wareejinayaay u aqbalo ninka kale inuu wax ka qaatay wax lagu wareejinayaay inuu raalli ku noqdo ayay ku xiran tahay waayo labada ruux inaan xiriir wanaagsani ka dhexaynin baa dhici karta mas'alada labaad wuxuu yidhi mu'alifku adilada waa israacin doonaaye waidaa madala almuxaalu calayhi qofkii wax lagu warwareejiyey haddii uu wax lagu wareejiyey hadduu warwareejiyo oo meermeeriyo waidaa madala hadduu meermeeriyo almuxaalu calayhi qofkii ninka lagu wareejiye ka qaada la yidhi aw aflasa ama uu faqiiro oo una waxba haysanba kaana lilmuxaali qofkii la wareejiyey xaq u leeyahay an yatluba almuxiila qofkii wareejiyey inuu weydiisto bideynihi deyntiisa oo deynkaygii isi uu yidhaahdo masalada guud ahaan waa xadiidkii saxiin ku yaalla abi hureyra nabigu wuxuu yihi matlu lghaniyi dulmun ninka wax haysta meermeerintiisu waa dulmi waman uxiila calaa malii'in nin wax haysta qofkii lagu wareejiyana falyaxtal ha ku wareego riwaadka qaarkood waidaa utbica axadukum calaa malii'in haddii la raaciyo falyatbac ha raaco iyadana waa riwaaya saxiixayn ku taalla waxaan intaa ku dareynaa mualifku uu yihi raximah allahu tacaala inaan nidhaahno haddii qofkii xaqa lagu deynta lagu lahaa iyo maalka isagoo heli kara maalkii xilligiisiina la gaaray warwareejiyo ciddii xoolaha iyo maalka ku lahayd waa dulmi saynu hore usoo maray waxaana bannaan in la ciqaabo xabsi iyo wixii lagu ciqaabayo ee kale mas-uuliyiinta iyo imaamku ay arkaan haddii wax laga sheegana ma lagu dambaabayo waana xadiidkii abu daawuud iyo keyrkii ay wariyeen camr bn shadiid can abiih uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam layulwaajidu dulmun ninka heli kara meermeerintiisa waa dulmi yuxilu cirdahu wa cuquubatah cirdigiisa iyo sharafkiisa in wax laga sheego iyo cuquubadiisa in wax la ciqaabo ilaa xaqi uu bixiyo banaanaysa waana xadiid xasana sida sheekh albani ku sheegay kitaabkiisa irwaad lkhaliil kun afar boqol soddon iyo afar intaasina waxaan kaga gudbaynaa kitaabkii ahaa kitaab alxawaala waxaan u gudbaynaa mualifku yihi raximah llahu tacaala kitaab almuflis qofkii mufliska ahaa ayuu kitaabkana ku saabsan yahay mufliska waxaa looga jeedaa qofka deyn ama maal iyo xuquuq lagu lahaa deyntiisuna hantidiisa ay ama gaartay ama ka badnaatay wuxuu deynkii ku bixiyana waayey ee farmaran yajuuzu waxaa bannaan buu yihi mualifku liahli deyni dadkii deynta ku lahaa ninka an yaakuduu inay qaataan jamiica maa yajiduunahu wax kasta oo helaan dhammaantii macahu ninkaa la jirankiisa wax kastaoo ninkaa ay ka helaan oo hanti uu leeyahay inay qaataan ilaa maa kaana wixii ah laa yustaqnaa canhu midaan laga deeqtoomaynin wahuwa almanzilu waa guriga uu degan yahay wa satru lcawrati iyo cawradii asturitaankeeda dharka u qabo marka laga reebo wax nolosha daruuriga la-aanteed ayan jiri karin waxaa kamida weelashii wax lagu karsanayey hadduuna waxba haysanin waxuba kusoo gadanayaa gogasha uu ku seexanayo waxyaabaha marka la dhaafo wixii iska faakihaysa sida kuraasta fadhiga tv-ga kombyuutarka iyo waxyaabaha kale u yaalla waa laga urursanayaa waana la xaraashayaa mas'alada daliilkeedu waxaa ah nabiga waktigiisii calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi saciid alkhudri ee muslim uu warinayey nin baa ku dhacday mirihiisii uu gatay iyo beerihii yaa ka khasaaray oo dhibaato kaga dhacday deyntiisuna waa badatay nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiintuu la hadlay oo wuxuu yihi warwax ku sadaqaysta wixii lagu sadaqaystayey waa ku fillaan waayey deyntii dadkiisii deynta ku lahaa marka waxa uu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam khuduu maa wajadtum walaysa lakum ilaa dalik waxaad heshaan qaata oo qaybsada waxaan intaa hayna madhibin intaa adilo kale badan baa la sheegaa oo mucaad ibni jabal radia allahu canhu inuu deyn badan galay nabiguna maalkiisii oo dhan deyntiisa u galay laakiin waa xadiid daciifa qisadaasi sida sheekh albani riwaayad qali ku sheegay kun afar boqol soddon iyo shan xadiidka raqamkiisu yahay marka mualifku wuxuu ka soo reebay ilaa maa kaana wixii ah laa yustaqnaa canhu midaan laga maarmin wahuwa almanzilu gurigii wa satru lcawrati iyo cawrada asturitaankeedii wamaa yaqiihi lbarda waxa kulaylka ka ilaaliya oo qabowga ka ilaaliyaan leeyahay oo qabowga uu ka xirto wayasudu celinaya rabaqahu naftiisa waman yacuulu iyo cidda uu nafaqaynayo isaga iyo reerkiisa waxa nafaqadooda iyo raashinka ay karsanayaan ee u yaalla aan ahayn wixii kale hantiya alaaba waa laga qaadanaya oo waa laga galaya waman wajada ninkii hela maalahu maalkiisii cindahu ninkii agtiisa bicaynihi maalkii laftiisa fa huwa axaqu bihi isagaa ku xaq badan ninkii markii xoolo hantiya loo qabsado hela isagu alaabtii laga soo qaaday sida ninka t v u kasoo gatay ninka uu kasoo gatay kombyuutar iyo hantidii xoolihiisii ninkii ku arkay isagaa u xaq badan inuu ka qaato waana xadiidkii saxiixeynka abi hurayra uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man adraka maal man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin aflas ninkii maalkiisii laftiisii hela nin faqiiray oo hanti waayey aw insaanin qad aflas ama qof bini aadam mid biri nabigu fahuwa xaqu bihi min gayri isagaa kaga xaq badan dadka kale ee deynta kule iyagana hase ahaatee waxaa shardi ah in uunan ninka xoolihiisii lafahoodu helay uunan horay u qaadan lacagtii wax ka mida saa darteed bay riwaayadii muslim uu ishaarayey waxaan leeyahay riwaayadii imaamu axmed raxmatullaahi calayhi uu ku wariyey musnadkiisa waa ka yahay ayumaa rajulin aflasa nin kasta oo faqiira cayrooba fawajada rajulun cindahu maalah nin maalkiisii uu ka ag helo walam yakun iqtabaa min maalihi shay-an maalkiisiina aan waxba ka qaadanin horay unan waxba u siinin fa huwa lahu isaga ayaa iska leh oo qofka maalka uu qaadanaya waana riwaayada saxiixa sida sheekh albani riwaayad ku sheegay kun afar boqol afartan iyo afar xadiidka raqamkiisu yahay riwaayad saas oo kaleetana saxiixeynka xadiidka waa lagu wariyey waidaa naqasa hadduu nuqsaamo ka yaraado maalmaalu lmuflisi ninkii faqiirada ee cayroobay maalkiisu can ilwafaayi inuu furiyo bijamiici daynihi deyntiisao dhan oo dib ku fillaan waayo kaana lmawjuudi inta joogta waxay aanaysaa uswata lghuramaayi ghuramada iyo dadka deyn kale miday isku leeyihin oo ka dhexaysa hadba say u kala deyn banaayeen unbayna u qaybsanayaan waana xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ayumaa rajulin baaca mataacan nin kasta oo alaab gada iibiya faaflasa aladi btaaca ninkii ka iibsaday uu saboolo faqiiro walam yaqbid aladii baacahu min tamanihi shay-an ninkii gaday ee laga gatayna uunan lacagtii waxba qaadanin fawajada mataacahu bicaynihi xoolihiisa laftooda ele fahuwa xaqu biisaa ku xaq badan wain maata almushtari ninkii gatay haddii uu dhinto xaaladdu dhaxal noqoto ama riwaayadka qaarkood ay leeyihiin husan waxba xoolihiisii ka gudoomin wax soo gaarayna jirin fa saaxibu lmataaci ninka alaabta iskale uswatu lghuramaayi dadka ghuramada iyo deynta leh ayuu lamid u yahay ula siman yahay waa ninkii noolaa waxa xoolaha yacaynteeda aad ku noqon laakiin hadduu dhinto dadkaad lamid tahay haddaad xoolihii qayb qaadatayna dadkaan aad lamid tahay haddaad cayntaadi weydana dadkaad lamid tahay xadiidkan fa saaxibu lmataaci uswatu lghuramaa waa xadiis saxiixa sida sheekh albani riwaal qol ku sheegay kun afar boqol afartan iyo saddex diika raqamkiisu yahay waidaa tabayana hadday caddaato iflaasuhu inuu faqiir yahay oo cayrooban waxba unan haysanin waxba qarsanayn falaa yajuuzu ma banaana xabsuhu in la xiro oo xabsi la geeyo deyn darteed loo xiro ma banaana waayo isaguna deyn noqon maayo waana nin faqiira waa in la yeelaa siduu ilaahay yiri wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara haddii uu faqiir yahay waa in la sugaa ilaa uu wax ka helo halkaana waxaa laga fahmayaa haddii uu wax haysto ama ayan kala caddayn in la baari karo oo la hubsan karo haddii loo ogaado maal inuu hayana walayilwaajidi ninka haysa ee heri kara meedmeedintiisu dulmin dulmi waaye yuxilu banaynaya cirdahu sharafkiisa in wax laga sheego iyo wacuquubatahu in la ciqaabo oo xabsi iyo garaac iyo wax walba lagu sameeyo waxaa ku soo maray kitaabkii ugu dambeeyey masaladii ugu dambeysay matlu lghaniyi markaan ka hadlaynay xadiiskaasina saan hore usoo sheegnay layilwaajidi dulmun waa xadiis xasana waa xadiis xasana sida sheekh albani riwaayal ku sheegay kun afar boqol soddon iyo afar xadiidka raqamkiisu yahay marka ninkii haystay haddii uu meermeeriyo dadka waa la ciqaabayaa wuxuu yihi mualifku mas'alada xigta raximahu llahu tacaala wayajuuzu waxaa banaan lilxaakimi ninka qaadiga an yaxjurahu inuu xajriyo oo ka joojiyo can tasarufi tasarufka fii maalihi ku dhan ku tasarufayo inuu maalkiisii ku tasarufo oo ku takrifalo inuu ka joojiyo wayabiicahu u gado liqadaai deynihi deyntiisii si loogu bixiyo dadkii uu u gado nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii maalka sadaqada loo ururiyey waa kii dadka u qaybiyey laakiin qisada asalka masalada aada loogu daliishaday ee mucaad waxaynu niri ma asixin wakada yajuuzu lahu imaamka waxaa u banaan alxajru inuu ku hor istaago tasarufka maalka ku takrifalkiisa cala lmuwadiri ninka maalka dayaca ee safiiha ah yooma laa yuxsinu qofkaan wanaajinayn atasarufa inuu ku tasarufo maalka si loo dhaqmi lahaa waana tii alla yihi subxaana watacaala kitaabkiisa qur-aanka walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum maalkiina ha u dhiibina dadka sufahada ee waxba kala garanaynin walaa yumakanu lyatiimu agoonkii looma dhiibayo gacanta looma gelinayo min atasarufi inuu ku takrifalo fii maalihi maalkiisa xataa yu'nasa minhu ilaa laga dareemo laga ogaado alrushdu toosnaan iyo wax kala garasho iyo qof miisaaman inuu yahay waana naskii qur-aanka oo ilaahi subxaanahu watacaala u lahaa fain aanastum minhu rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum haddaad rushdi iyo wax kala garab iyo nin maalkiisa danaynaya inuu ka darabtaan maalkooda u dhiiba wayajuuzu liwaliyihi weligii adoonka waxaa u banaan maalkiisa iyo hantidiisa gacanta ku ay ka shaqaynayay an yaakula inuu cuno min maalihi maalkii adoonka bilmacruufi si wanaagsan inuu wax uga cuno oo kifaayadiisa ama ku filan hawsha uu ka qabtana u dhiganta waa aayadii qur-aanka ahayd suurat nisa waman kaana haniyan qofkii u haysta ee waxa leh falyastacfif ha ka dhowrsado waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf ninkii faqiirana ha ka cuno si wanaagsan oo baahidiisa dabooleysa intaasina waxaan kaga gudbaynaa kitaabu lmuflis qofkii faqiiray isagoo deyn iyo hantiya maal badan ugu leeyahay oo wuxuu ku bixiyo aan haynin kitaabu luqata halkana waxaan ka galaynaa kitaabu luqata baadida kitaabkeedi kitaabkeedi wax meelaha ku dhacay meelaha yaalla sida asalka abbaalla ayaa la yidhahdaa xayawaanka nool baadidiisa luqatana waxaa la yidhahdaa waxyaabaha aan naflowdahayn ee dhumay laakiin hadda mualifku labadaba waa uga jeeda oo wax lumay unbaa laga hadlayaa masalada koowaad wuxuu yihi mualifku man wajada qofkii hela luqatatan wax baadi ah meel ku dhacay falyucarif falyacrif ha aqoonsado oo ha ilaa ha eego cifaasaha weelkeeda iyo wilkaaha xarigeeda fain jaa saaxibuha ninkii lahaayay haddii uu yimaado dafaca ilayhi waa u dhiibayaa wailaa haddiiunan iman qofkii carafa bihaa xawlan sanad buu yaboohinayaa ama yaahdinayaa wa bacda dalika sanadkaa kadibna yajuuzu lahu waxaa u banaan sarfuhaa inuu ku tasarufo walow fii nafsihi naftiisaba ha noqoto inuu ku bixiye wayadmanu waa damaanaya oo waa bixinayaa maca majii'i saaxibiha ninkii lahaa marka uu yimaado intuu dooni ha ka soo wareegtee haddii la helo ciddii lahaydna waa deyn ku maqan oo wuu iska bixinayaa xoolaha sidaa uu ugu takarfalay sanad buuse yaboohinayaa haddii uunan helin masalada daliilkeedu waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee zayd ibni khaalid markii la weydiiyey baadida dahabka iyo fidlada wuxuu yihi icraf wika ahaa wa cifaasahaa xarigeeda iyo weelkeeda ogow oo aqoonso uma carifhaa sana sanad kadib sanadna yaboohi fain lam tacrif haddii aadan garanin adiga faltastanfiqha isku bixi isticmaal watakun wadiicatan cindaka amaana kugu maqanna ha noqoto fain jaaa qaalibuha yowma min adahri xilli zamanka kamida hadduu yimaado ninkii lahaa uu raadinayo faaddiha ilayhi sii ilan waa xaqiisii marka xadiidkaas ayaa laga gatay gartay intaasoo masale oo xukunka masalada labaad wuxuu yihi waluqatatu maka maka baadideeda ashaddu waa ka adagtahay tacriifan iyo wahinta min hayriha dadka iyo waxyaabaha kale baadida maka laga helaayo waa ka duwan tahay baadiyaha kale waxaa kamid a xadiidka abu hureyra saxiixan ku yiilay nabigu inuu yiri waxyaalaha maka xaaraanta markuu ka hadlayay walaa taxilu luqatat saaqidatuhaa ilaa limunshidin nin yaboohinayo maahane baadideeda qof kale uma banaana iyada laguma qaybin riwaayaadka iyo nusuusta gaarka ugu soo arooray in la milkiyi doono saa darteed ba culamo badan waxay yidhahdeen lama milkiyi karo xadiidka imaamu muslim wariyey ee cabdiraxmaan ibni cusmaan itamiimina waa kii ahaa nahaa can luqatati alxaaji dadka soo xajiyey iyo meesha xajka baadidooda in la urursado nabigu waadiyey calayhi salaatu wasalaam walaa ba'sa dhib ma leh bian yantafica inuu ku intifaaco almultaqitu ninkii soo golqaaday bishay ilxaqiiri waxa yarkaa kalcasaayo sawti usha laba nooco ilaah kamida iyo wanaxyaa wax lamida wey bacda atacriifi bihi markuu yaboohiyo talaatan saddex goor ama saddex maalmood markuu yaboohiyo maalmo sidaas oo kaleeto kadib inuu iska intifaaco wixii yaraa ee dadkooda ayna sii daydaynin dhib ma laha waana xadiidkii anas ee saxiixinka ku yiilay nabigu calayhi salaatu wasalaam mara bitamratin fi ariiqi wuxuu soo maray timir wadada madiina taalla markaasuu wuxuu yihi lowlaa anii akhaafu haddaanan ka baqaynin an takuuna min asadaqati la akaltuha sadaqada inay tahay haddaanan ka baqaynin waa cuni lahaa oo xaaraan bay naga tahay halkaa waxaa laga gartay waa baadi iyo dadkii lahaa in la yawoohin lahaa hal timira waxba uga baahna cidina daydahi mayso marka wax yararka oo dhani saasoo kaleeto way inkastoo uu daciifaya xadiidka jaabir ee uu leeyahay nabigu waa noo rukseeyey fi lcasaa wsawti walxabli iyo xarig yararka wixii lamida yaltaqituhu rajulu ninkuu soo qaadayo yantaficu bihi ku intifaacayo waa daciif sida sheekh albani riwal ku sheegay kun shan boqol konton iyo sideed lakin xadiidka anas ee saxiixeynka ayaa kaga filaanaya watultaqadu waa la qaadayaa waa latu dawaadi xoolaha baadidooda waa la qaadaya oo waa la qabanaya ila alibila geela maahane waa xadiidkii saxiixeynka ee zayd ibni khaalid ilaha nabiga wuxuu weydiiyey nin baa weydiiyey can daalati libili geela baadidiisa markaasuu nabigu wuxuu yihi maxaa adiga iyo iyada idiriisu geynaya iska daa kabaheedii way qabtaa biyahoodiina way wadataa meel markay doonta way aroortaa geedahana way iska daaqaysaa ilaa ninkii laha uga yimaado waxaa la weydiiyey ariga baadidiisa markaasuu yihi qaad fa inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidii ama adaa qaadanaya ama walaalkaadaa helaya ama dhiyaadaa cunaya marka xadiidkaas waxaa laga faa'iidaystay in ariga iyo wixii lamida ee laga baqayo waraabaha iyo xayawaanka yararka ee cidaadka inay dilaan in la qaadayo dahabka iyo fidladana waanu soo marrayba laakiin geela nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam marka la weydiiyey xadiid kale oo imaam muslim werinaya wuxuu leeyahay nabigu waa niman ma dumo niman baali ahayn niman baadi ahayn halkaa culimmadu raxmatullaahi calayhim waxay ku qaydeen hadday xaaladda nabadgelyada iyo noloshu caadi tahay laakiin hadday tuugtu ka badata meesha oo laga baqayo in la xado in qofkii qof aaminihi uu qaado ayaa wanaagsan kitaabu luqata intaa maali ku sheegay dhowr masalo ilaa saddex ayaan ku daraynaa oo nusuusteedu asaxday ninkii baadida markuu helo waxaa wanaagsan inuu laba markhaati oo caadiliina uu markhaati geliyo si aynan hadda wixii u dhumin haddii wixii wax kamid a halmaamana ay ugu xusuusiyaan waana xadiidkii ciyaad ibni ximaar ee nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man wajada luqatatan ninkii baadi meel taalla helo falyashad dawada cadlin falyashid dawada cadlin labaa markhaati oo caadiliina hamra geliyo waa xadiis saxiixa sida sheekh albani saxiix ibni maaja laba kun shan boqol iyo konton iyo saxiix abi daawud kun shan boqol iyo saddex uu ku sheegay masalada labaad aan ku daraynaay baadida la helay muslim iyo mucaahid ama qof muslimiinta la nooli waa isku mid walow gaalba ha noqdee waana xadiidkii miqdaam ibni macdi karib uu lahaa alaa laa yaxilu duu naabin min asibaaci walilximaari ahliyi labadaa midna ma banaana wala luqatatu min maali mucaahidin min mucaahida maalkii baadidiisa la helayna ma banaana haddii aagooda iyaga loo malaynayo ama sida ay ka luntay in layska dhunsado ma banaana ee xukunkii baadida muslimkay qaadanaysaa waana xadiis saxiixa sida sheekh albani saxiix abi daawud ku sheegay saddex kun laba boqol labaatan iyo sagaal masalada saddexaad aan kusoo gabagabayeyna kitaabu luqata waxaa weeye ninkii hela neef xayawaana iyo oo dadkii lahaa intay kari waayeen ay kaf isaga sii daayeen oo qabta oo tarbiyeysta oo u hagaago isaga ayaa yeelanaya waana xadiidkii nabiga calayhi salatu salaam uu lahaa waman wajada daabatan qad cajaza canha ahliha ninkii neef hela dadkii lahaa ay ka cajizeen fasayabuuha ay iska sii daayeen faakhadaha faaxyaaha qabta oo nooleeya soo dhaqaaleeya fahiya lahu isaga ayaa iskale meel cilli ay kasoo uga tageen waana xadiis xasan xuseen sheekh albani riwaal ku sheegay kun shan boqol lixdan iyo laba intaasina waa kitaabkii alluqata kitaabu lqadaai qadihii iyo kale xukunkii dadka ayuu kitaab yahay inamaa yasixu waxaa keliya asaxa qadaau man kaana qofkii ah qadihiisa mujtahidan nin mujtahida oo kala garanaya sida sharciga iyo xukunka xaqa kitaabka iyo sunnada looga soo saaro waana tii nabigu ku sheegay waxaa jannada gelaya laba hal nin baa gelaya saddexna naart labana naartay gelayaan saddexdii anwaacdii qudaada xadiidkii saxiixa riwaaya boqoliika laba kun lix boqol toban iyo afar uu ku sheegay sheekh albani waxaa ahaa wuxuu ahaa ninka jannada gelaya farajulun carafa alxaqa faqadaa bi xaqa gartay mastarkiisa daka garanaynin qofkaasi waa aragtaasuu qaadi ku noqdo mutawarican xalaal miranaya min amwaali nnaasi dadka maalkooda caadilan cadaalad sareeraya fi lqadiyati qadaqa xukunka xaakiman kuna xukumaya bisawiyati fi sinaana dadkuu xukumaya intaa la-aanteedna wax qadaa ayaadan dhici karin oon suurageli karin wayaxrimu calayhi qaadiga waxaa ka xaraama alxirsu inuu yaxrimu calayhi ninka mujtahidka waxaa ka xaraama alxirsu inuu ku dadaalo cala alqadaai qadaha iyo dhaladihi weydadiisa inuu weydiisto waana xadiidka cabdiraxmaan iyo sabira saxaynka nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yiri laa tas'ali limaara ha weydiisanin madaxtinimo fainaka in uctitaha min gayri masalatin ucinta calayha wain uctitaha can masalatin wukilta ilayha waa lagu wakaalanaya wuxuu kale yiri maalifku masalada xigta walaa yaxilu lilimaami imaamku ma banaana tawliyatu man kaana ninkii ah inuu u dhiibo kadalika sidaa nin soo raadsaday waa lagu dhiibo yiri in loo dhiiba banaana waa xadiiska abi muusa caleyh radi allahu canhu saxiixaynka in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen laba nin intuusa u keenay uu nin weydiistay nabiguna yihi wallaahi laa nuwali hada alcamal axadan yas'alhu aw axadan yaxrisu calayhi midna uma dhiibno qof su-aalanaya ama ku dadaalaya uma dhiibno waman kaana ninkii ah muta'ahilan mid u haliya lilqadaai qadaha ee loo dhiiba fahuwa calaa khatarin cadiimin khatar weyn ayuu ku sugan yahay waana xadiidkii nabigu laha calayhi salaatu wasalaam man jacila qaadiyan bayna annaasi ninka dadka dhexaysa qaadi looga dhigayo faqad yawax bikayri sakiinin mindi la-aan ayaa la gowracay oo khatar buu galay waana xadiis saxiixa sida saxiix aljaamicu ku sheegay sheekh albani lix kun hal boqol iyo sagaashan walahu ninkii qaadigaa wuxuu leeyahy maca alisaabati haddii uu asiibo xaqa waafaqo ajraani laba ajir wa maca alkhata'i hadduu gafo isagoo dadaalayeyna ajrin buu leeyahay in lam yaalu hadduunan gaabsanin juhdan wax dadaala fi lbaxfi xaqa daaritaankiisa iyo daydagiisa waa xadiidka camr macaasi saxiixaynka ida ijtaada alxaakimu faasada falahu ajraani wain ijtahada faakhdaahu gafe falahu ajrun buu leeyahay xadiidka weeye isaguna wataxriimu caleyhi waxaa ka xaraam alrishlatu laaluushkii inuu qaataay waa ka xaaraam ninkii qaadiga ahaa waana xadiidkii abu hureyra uu nabigu lahaa calayhi salatu wasalaam allaha lacnado cala alraashi walmurtashi fi lxukmi ninka laaluushka ku bixinaya ku qaadanaya xukunka allaha lacnado waana xadiis saxiixaasi sheekh albani riwaayad buqaari ku sheegay laba kun lix boqol iyo labaatan iyo saxiix uljaamic shan kun sagaashan iyo saddex waxaa kaloo ka xaaraama walhadiyati hadiyada allatii hudiyada ileyhi loo soo hadiyey liajli kowni ahashiisa qaadiyan uu yahay in ahalkiisa iyo qaraabadiisa abnadii ka dhexayn jirtay midna aan ka imanin iyadana daliilkeedu waa xadiis aan hore usoo maray nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi hadawa alcumaali culuulun khayaano weeye hadiiska ninka waxaya iyo maamulka riwaayad qaarkood alumaraa bal xadiis saxiixa sheekh albani riwaayad buqaari ku sheegay laba kun lix boqol labaatan iyo laba walaa yajuuzu lahu uma banaana ninkii qaadigaha alxukmu inuu xukumo xaala alghadabi isagoo caraysan inuu dadka kale xukumaayo uma banaana xadiidka abi bakar ee saxiixeynka ibnadu ka maqlay laa yaqdiyanna xaakiman bayna snayn wahuwa qadbaanun uusan laba kale xukumin isagoo caraysan wa caleyhi waxaa ku waajiba ataswiyatu inuu simo bayna alkhasmayni labada doodaysa ilaa idaa kaana axaduhumaa kaafiran inuu yahay maahane waxaa loo deliishaday xadiidkii cali uu wariyey laa tusaawihum fi lmajaalisi qisagu shurax markuu yimid uu yahuudiga inuu la fariisto diiday eeri muslim hadduu yahay waa la fariisan lahaa laakiin waa qasaxbu daciifa sida riwaayad buqaari ku qoran laba kun lix boqol labaatan xadiidka raqamkiisu yahay wasamaacu inuu ka maqlaa waajib ku ah minhumaa labadays haysata qabla alqadaai inta unan xukumin ee xaajada unan sii dhexgelin labadoodaba inuu wax ka maqlaayo waajib bay ku tahay waana xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam cali uu ku lahaa hadday laba doodaysa kuusoo fadhiistaan ha kala xukumin ilaa aad ka maqasho midka kale saad ka hore uga maqashay saa haddaad yeesho xukunku waa kuu caddaanaya xadiis saxiisa sheekh albani ku sheegay riwaayada qalil laba kun lix boqol afartan iyo toddoba bitafsiil xijaabi xijaabka inuu sahlo baxsami imkaan inta suuragala inta suuragala qadaha uu fadhiyo inuusan dadka kala xijaabin ayaa isagana waajib ku ah min nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa ninkii dadka muslimiinta maamul iyo xukun u qabta baahidoodana iska xijaaba allah baahidiisa iska xijaabaya marxadiis saxiixaasi silsila saxiix sheekh albani ku sheegay lix boqol labaatan iyo sagaal iyo saxiix jaamic kun shan boqol shan kun lix boqol sideetan iyo shan yajuusu lahu waxaa u banaan itikaadu lacwaani inuu kaalmeeyo inuu yeesho maca alxaajati markii ay baahi jirto waana xadiidkii bukhaari anas ana qays ibnu sacad inuu nabigu ahaan jiray alayh salaatu wasalaam midog jooga sida ninka booliska ama waardiyihii oo u adeegaay uu ag jooga ninka amiirka wuxuu yihi mualifku yajuusu lahu washafaacatu waxaa kaloo u banaan inuu shafaaco oo dad qof uga ergeeyo walistidaacu inuu wax ka deji yidhaahdo walirshaadu ila sulxi inuu